Munaasabad uu soo qaban qaabiyey maamulka iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Alfalax Modern ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose taas oo lagu abaalmarinayey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanka sanadlaha ah ee iskuulka munaasabada lagu guddoonsiinayey ardayda shahaade sharaf ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iskuulka macalimiin waalidiin culimada magaalada arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda iskuulka alfalax ee abaalmarinta shahaado sharafta la guddoonsiinayey ayaa goobta ku soo bandhigay cilmigii ay barteen To start with, I would like to thank Allah for giving us health and guidance throughout this school year. I also wanted to say a big thank you to our beloved teachers for their hard work, patience, and support. You have helped us learn and grow, and we are truly grateful.
وإني في هذه اللحظات السعيدة لا يسعني إلا أن أرفع أسمع آيات الشكر والعرفان لمعلمينا الكرام الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم ووقفوا معنا بكل صبر وإخلاص والتفان حتى سرنا بفضل الله ثم بفضلهم نحصد هذا النجاح فجزاكم الله عنا بكل خير وبارك في أعمالكم وأعماركم ugu dambeyn ustaad axmed cali maxamed oo ah maamulaha guud ee iskuulka ayaa ka warbixiyey waxbarashada iskuulka iyo ardayda abaalmarinta la guddoonsiiyey muddadii waxbarashada ay soo socotay ee laga bilaabo bishii sagaalaad sanadkii labada kun labaatan iyo afar ilaa hadda oo inoo soo dhammaatay imtixaankii ugu dambeeyey muddadaas kooban kulley waalidiinta waynu is aragnay shirar horeynu isugu nimid bishii lixaad hadda dhexdeedii aynu halkan isugu nimid wixii waxa ku saabsan waxbarashadii iskoolkii axwaashiisi iyo waynu kala qaadanay warbixinta haddana waa maadaama mar labaad isu nimid inaan haddana kala qaadanno waa muhim kulley muddadaas sanadkaha ay waxbarashadu soo socotay oo laga soo bilaabo bishaa sagaalaad aynu soo bilownay iskoolkanina ay kow ahayd oo dawnaa hor lahaa oo markii koowaad ee la furay sanadkii haddana ay ahayd waxbarashadu si fiican bay noogu socotay macallimiintu maadooyinkii loogu talagalay macallin kastaba wuu dhameeyey imtixaankiina waa la galay imtixaankiina wuu dhammaaday muddada sanadkaa qorshayaashaan qaadanay waxay ahaayeen in la galo afar imtixaan afarta imtixaan mid koowaad oo shaar yahaa mid labaad oo nisfi la yidhaahdo ama kii dhexdhexaadka ah midka ku xigoo isagana shahri bilaaha iyo kan ugu dambeeya oo la yidhahdo imtixaanka nihaayiga kii ugu dambeeya sanadka lagu soo xidhay marka afartaa imtixaanba si quruxsan ayay noogu qabsadeen waxaa marka qorshihii wuxuu ahaa oon dejinay afartaa imtixaan laba imtixaan oo ka mid ah oo imtixaanka la yidhahdo nisfiga oo ka dhexdaha iyo imtixaankan ugu dambeeya labadaas imtixaan inaan ardayda abaal marino ardaydii gashay kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad macnihii waxay ku jirtaa nidaamka iskoolka uu qaatay ayay kamid tahay ardaydii in la dhiirigeliyo oo ardaygii dadaalay waad mahadsantahay la yidhahda iyagoo dhammaan waa la dadaaleen laakiin haddana waxa loola gaadhsiin karin waxaan qaadanay saddexda marka kaalimood ee ugu horreysa koowaad labaad iyo saddexaad